أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة هذا متكان باب صلاة الجمعة salaada jumcada ayuu u baab yahay sheekhu raximah ullahu tacaala halkan wuxuu uga hadli doonaa jumcada iyo axkaamteedii maalinta jumcadu waa afdalu ayaami اlusbuuc maalmaha usbuuca maalinta ugu khayrka badan uguna fadliga badan waa maalinta jumcada waxaa soo arooray xadiis ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey inuu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi laa tadlucu الshamsu walaa taqrub calىa yowmi afdala min yowmi اljumuca qoraxdu uma soo baxdo mana u dhacdo maalin ka fadli badan maalinta jimcaha waa xadiis ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey sidaasuu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh walidaalika maalintaas jumcada waxaa ku jira saacad ilaahay ducada uu aqbalayo oo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu tilmaamay addoonku maalintaa jumcaha hadduu ilaahay saacaddaa weydiisto khayr adduunyo iyo mid aakhiraba in ilaahay ducadiisa uu aqbalay inkastoo axaadiistu saacaddaas aysan caddayn waxyaalaha la qariyey ayay ka mid tahay ma halka saaca ugu horeeya ma lix saaca ma toban saaca allahu aclam sababta loo qariyey saacaddaasna waxaa weye maalinta jimcaha in lagu dadaalo saacadaheeda dhammaanba cibaadada iyo khayrka iyo nafaxaadkeeda lagu dadaalo waxaa soo arooray nebiga salى اllahu calayhi wasalam nahyi inuu nahiyey qofka jumcada fududaysta oo jumcada uu ka tago cuquubada uu iska leeyahay xadiis abu daawuud iyo nasaa-i ay sunankooda ku warinayeen ayaa nebigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi man taraka ثaلaaثa jumacin tahaawuna biha طabaca allaahu calىa qalbihi qofkii saddex jumco ka taga tahaawunan biha isagoo waajibka iyo fariidadaa iska fududaysanay dabaca allaahu calىa qalbihi ilaahay qalbigiisa wuu daboolaa oo wax khayra iyo wax nuura oo qalbigiisa gelaya ma lahan ilaa shar ma ahan lidaalika marka shuruuddan soo socota qofkii laga helo jumcadu waxay ku tahay waajib tajibu اljumcatu jumcadu way waajibtaa calaa kulli mukalafin qof kasta ee mukalafa mukalaf waxaa loola jeedaa albaaliq alcaaqil qofka qaangaarka haddana caqliga leh qof kastaoo mukalaf oo qaangaar oo caqli leh jumcadu way ku waajibtaa mukalafkaasoo haddana xurin ee xor ah mukalaf la yidhi maxaa baxay caruurta salaada jumcadu waajib kuma ahan sida salaadaha kaloo shantaaba aysan waajib ugu ahay xor la yidhina waxaa baxay qofku hadduu addoon yahay jumcadu waajib kuma ahan mukalafkaasoo dakarin ee haddana rag ah rag la yidhi maxaa baxay haweenka salaada jumcadu waajib kuma ahan waxay iska tukan karaan salaad duhura salaad duhuray iska tukanayaan mooye jumcadu haweenka waajibku ma aha mukalafkaasoo muqiimin ee magaalada ku neg oo musaafir aan ahayn waxaa kaloo shardiga qofku inuu magaalada uu ku neg yahay qof magaalada degan oo musaafira uusan ahayn hadduu musaafir yahay jumcadu waajibku ma aha mukalafkaasoo bilaa maradin xanuun la-aan ahaaday oo aan xanuunsanayn hadduu qofku iska xanuunsan yahay jumcadu waajibkuma ahan gurigiisuu duhur isaga tukana mariid hadduu yahay mukalafkaasoo bilaa maradin xanuun la-aan ahaaday wa naxwihi naxwi lmaradi iyo xanuunka wixii la mida xanuunka waxaa la mida maxaa loola jeedaa min acdaari اljumuca cudurada jumcada looga tegayo maxaa ka mida almadar qofkii roob inuu da-ayo roob uu haysto waxaa kaloo ka mida qof mariida inuu la joogo xanaanaynayo waan soo marnay acdaarta jumcada horaan usoo qaaday qof mariida oo qaraabadiisa ka mid a ayuu dul taagan yahay qof kale uga soo tagana ma hayo waxay ka mid tahay acdaarta jumcada looga tegi karo wa tajibu jumcadu way waajibtaa cala almariidi qofka xanuunsanaya iyo wa naxwihi naxwi اlmariid iyo qofkii xanuunsanayey wixii la midka ahaa jumcadu way ku waajibtaa idaa waktigii ku waajibtaa xadara qofkii mariidka ahaa uu soo xaadiro maxalla iqaamatihaa ayaa loo jeeda maxalkii lagu oogayey oo lagu tukanayey jumcada hadduu soo xaadiro qofkii xanuunsanayay waqta iqaamatihaa meesha saasaan ku saxaynaa waqtu meesha kitaabku gudayo sida saxdaa waa la kordhiga waqta iqaamatihaa waa darfu zamaan mansuuba waqta iqaamatihaa salaada aqimiddeedii salaada jumcada aqimiddeedii aqimiddaa waktigeediina uu soo xaadiro maxaa loola jeedaa masalada hore waxaan u soo qaadanay qofka mariidkaa jumcadu kuma waajibto qofka hadduu xanuunsan yahay jumcadu kuma waajibto ayaan soo qaadanay haddana sheekhu wuxuuna leeyahay watajibu jumcadu way ku waajibtaa cala almariidi wa naxwi qofkii xanuunsanaya iyo wixii la midka waxaa la midka maxaa loola jeedaa kalmacduuri bilmatar qofkii roob loogu cudur daaray oo kale kii mariidka ahaa jumcadu way ku waajibtaa goormay jumcadu ku waajibi mariidka idaa xadara mariidku hadduu soo xaadiro maxalla iqaamatihaa meeshii salaada jumcada lagu tukanayey intuu isu soo kallifay masaajidkii jumcada lagu tukanayuu soo xaadir masjidkii jumcada lagu tukanayay isoo xanuunsan intuu isu soo dhibay ayuu masjidkii yimi waqta iqaamatihaa iqaamati salaati اljumuca salaada jumcada aqimiddeedii aqimiddaa waktigeedu yimi masaajidkii lagu tukanayo waktigii la aqimayo aqimkii ahayd uu masjidka yimid oo isu soo kallifay marka ma waxaa la leeyahay gadaal waa isaga laaban karta maadaama aad xanuunsanta ma jirto hadduuba masjidkii yimid waktigii aqimkana la taagan yahay waajiba isagoo xanuunsanaya waxaa la leeyahay waajibi koogta waana meeshii aad ba joogtaa waktigii aqimkiina waa la joogaa ma laaban kartid markaa waa inaad jumcaha wax ka tukatid mariid ba haba noqdo hadduu doono ow amase xadara ama qofkii mariidka ahayuu xanuunsanaya wuu soo xaadiray masjidkii oo jumcada lagu tukanayo fi lwaqti waktigii dhexdiisii ayuu masjidkii soo xaadiray waktiga dhexdiisa maxaa loola jeedaa waqtuljumcuhu waa bacda azawaal bacda azawaala loola jeedaa waktiga jumcuhu waa bacda azawaal yacni waa markii xilligii duhurka la gaaray oo qoraxdu bartamaha cirka markii ay wax yar ka durugtay waktigii jumcaha markii la gaaray ayuu yimid masaajidkii soo xaadiray walxaal lam yashuqa calayhi mariidkana uusan dhibaynin alintidaaru sugidii inta la aqimayo oo khudbada la akrinayana inuu sugana dhib kuma ahan markaasna waajibay ku tahay waa inuu sugo masaladan maxaa loola jeeda masalo labaad oo qofkii xanuunsanayey jumcadu ay waajib ku tahay maxay tahay masaladan labaad ulejeedadeeda waxaa weeye waktigii jumcaha markii la gaaray uu masaajidkii soo galay waktiga jumcuhu waa gormo bacda zawaal bacda zawaal masjidkii soo gala inuu sugo khudbada iyo salaada inta laga aqimayana dhib kuma ahan dhib kuma ahan waa xoogaa marad uu iska dul qaadan karo waa waajib inuu intaas sugo hadaysan dhib ku ahayn waa laba masalo sheekhu noo sheegay oo mariidka jumcadu ay waajib ugu tahay masaladii hore waxay ahayd markii la aqimayuu yimid markii la aqimayay ayuu yimid masjidka waajib inaad tukataa lagu leeyahay xilligii jumcaha masalada labaadna waxaa weye bacda zawaal ayuu masjidkii soo galay inuu sugana dhib kuma ahan wuu sugi karaa inta khudbada la akrinayo inta la aqimayo wuu sugi karaa labada mas'aleba qofka mariidkaa jumcada inuu tukado waa waajib waman shaksina jumcadu way ku waajibtaa shaksigaasoo balaqahu shaksiga uu soo gaari karo nidaau sayitin qofkii codka dheeraa addinkiisu uu soo gaari karo qof cod dheer hadduu addimo haddaad addinkiiba aada maqlayso waa waajib min darafi mowdici اljumucati jumcada booskeeda booskaa geeskeedana laga addimo meesha jumcada lagu tukanayo meeshaa geeskeeda haddii laga addimo codkii wuu maqli aadaanka maca sukuuni riixi dabaysha deganaashadeeda micigeedana la addimo wasawti codka deganaashadiisa micigiisana la addimo iyadoon qayla jirin iyadoo dabaylo codka xayiraya aysan jirin waa la addimay addinkiina qofkaasi uu maqli karaa waa inuu yimaado masjidka jumcada lagu oogay inuu yimaado masaladan sheekh ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye waa qofka masjidkii jumcada lagu tukanayey xoogaa wuu ka fog yahay magaaladii jumcada lagu tukanayay xoogaa magaalada geeskeeda uu degan yahay wuu ka fog yahay masaajidka de masaajidkii iyo magaaladii jumcada lagu oogayay haddii aad ka fog tahay aadaanku horta ma maqli masaladaasaad fiirin mar walba aadaanku ma ku soo gaari karaa haddii aadaanku ma ku soo gaari karaa marka la leeyahay waa si dabiiciya haddii loo addimo oo aan lagu addimin barfayer iyo microfon midna aan lagu addimin si caadiya qofku codkiisa caadiga markuu ku addimo cod caadiyo bini aadama qofku markuu ku addimo weliba qof codkiisa uu sarreeyo uu addimo haddii aadaanka aada maqli kartid waa inaad masjidka timaad weliba aadaanka markaad maqlayso waxaa la fiirinaa xilli dabayluhu ay degan yihiin ilaa xilli waxaa jira dabayluhu hadday kacsan yihiin dabaylahaasaa qaadayo dafayo codkii oo si wanaagsan kuma soo gaaray codkii xilli waxaa la fiirinaa dabayluhu ay degan yihiin shanqar iyo qaylo kaa celinaysa inuu aadaanku ku soo gaarana aysan jirin waa xilli jawigu degan yahay xilli jawigaa degan yahay haddii aadaankii aada maqli kartid waa inaad timaadid meesha jumcada lagu ogayo laa calaa musaafirin musaafirkii jumcada kuma waajibto safaran safray safarkaasoo mubaaxan ee la banneeyey safarkaasoo tawiilan ee dheer aw amase qasiiran ama gaaban ulajeedada sheekhu masalada uu ka leeyahay waxaa weye qofku hadduu musaafir yahay weliba safarkuu yahay safar mubaaxa safarkuu safray waa qof musaafir oo safar mubaaxa safray waxaa ku baxay safaru macsiya qofkii safar macsiyahee dembi u safray jumcadu waa ku waajibi isagoo musaafira liannahu rukso ma laha saaxibu lmacsiya laa ruksata lahu qof saaxibulmacsiya ruksad ma laha safarku sawaaءn kaana طawiila aw qasiira safar dheer uu safray ilaa siddeetan i shan ilaa sagaashan kilomitr gaaraysa ayuu safray ama safarkiisu waaba gaaban yahay safarkii dawiilka ahayoo marxalataynkaoo siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr gaaraya maba ahan ilaa konton lixdan kilomitr meel loo safri loo socan karuu aaday jumcadu waajib kuma aha waajib kuma aha laguba ka fogaaday meeshii jumcada lagu oogay wayaxrumu safaru safarku waa xaaraan bacda alfajri bacda طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka bacdi in la safro waa xaaraan ilaa maca imkaanihaa imkaani salaati اljumuca salaada jumcada suurtagalkeeda micigeeda maahane fii dariiqihi shaksiga dariiqiisa ay suurtagal ugu noqonayso maahane masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye qofkii jumcadu ay waajib ku ahayd maalin jumco ah salaada fajarka ka bacdi inuu safro waa xaaraan maalin jumco ah salaada subaxa markay dhalato ka bacdi inuu safro waa xaaraan qofkii jumcadu ay waajibka ku ahayd ilaa in waddada aada sii marayso oo gaariga iyo aada ku sii marayso masaajid jumco lagu tukado inaad sii marayso waa gooni oo dariiq aad kusii tukanayso taas markaa waa iska wadan kartaa safarkaaga waa xalaal laakiin bacda salaati fajri ayaad safartay oo gaarigii safarka aada kortay waddada gaariguu sii marayona masaajid jumcada lagu tukado ma lahan meesha maxaa ka imanaysa cibaadadii waajibka ahaa si kas ah inaad u dayacday cibaadadii waajibka ahaydoo jumcada kas inaad u dayacday waa xaaraan xaaraan wey safarka maalin jumcaa qof jumcaba ay ku waajibayso qof jumca ay ku waajibaysaa loola jeedaa amaa haweenkii waa iska safri kara annahu jumcadu waajib kuma aha qof musaafir iska ahaa waa iska safri karaa qof xanuunsanayay waa iska safri karaa waxaa laga hadlaya waxaa wey qofkii shuruuddii jumcada laga helay qofkaasi ma safri karo salaada subaxa kaba yacni fajarku markuu dhashay kabacdi maalin jumcaa ilaa inuu waddada kusii tukanayo mahan aw amase tawaxasha ama qofku inuu cidloobayo mahan oo cidlo uu noqonayo bitakhallufihi bisababi takhallufihi ka gadaalmaridiisa sababteeda uu cidlo ku noqonayo can irufqati rafiiqyaalkii uu ka gadaal maray masaladan ulijeedada laga leeya waxaa wey waa masalo xiriir la leh safarkii waxaanu soo sheegnay maalin jumcaah in la safro fajarka ka bacdi waa xaaraan qof jumcadu ay waajib ku tahay ilaa inuu dariiqa kusii tukanayo oo masaajid dariiqiisa ay ku taallo oo salaaddii jumcada uu ku tukanayo maaha waxaa laga soo reebay qofku haddii rafiiqyaalka gaariga saaran hadduu ka haro waa cidloobahay dad jamaacaha gaariga saaran oo isaga asxaabtiisa oo isaga safarka saaxiib kula ahaa oo israfiiqsanayeen oo isweheshanayeen dadkaa hadduu ka haro xoogaa dhibaatou dareema dhibaato iyo welwalu dareema de hadduu dhibaato iyo welwal dareerayo hadduu saaxiibadii ka haro rafiiqyaalku uu ka haro waa cudur jumcada looga tegi karo ha iska safra marka hadduu welwal uu imanayo inuu saaxiibyaalkii ka haro welwal hadduu ka imanayo iska bixi karo waman shaksi wa tusannu waxaa la sunneeyaa aljamaacatu jamaacadii waa la sunneeyaa fii duhri اlmacduuriina dadkii loo cudur daaray duhurkoodii inay isku jamaacaystaan ayaa la sunneeyaa ulajeeddada laga leeyahay masaladan waxaa weeye dadkii loo cudur daaray oo jumcadu aysan waajib ku ahaynaa loola jeeda qofkii loo cudur daaray oo jumcadu aysan waajib ku ahayn inay duhurkii isku jamaacaystaan waa sunno tusaale ahaan meelay isla degan yihiin waa dad macduura oo jumcadu aysan waajib ku ahayn duhurkii yaa la gaaray duhurkii inay isku jamaacaystaan sunno wey ee ma dhahayaan maadaama macduuriin aan nahay oo jumcadii aanan tukanayn qof walba duhurkiisa gooniha u tukado ma dhahayaan oo isku jamaacaysanaya si ajirkii jamaacada ay u helaan wa yukfuunahaa jamaacada way qarsadaan jamaacada duhurka ilaa xilli jumcaha la joogaa jamaacada duhurka way qarsanayaan in khafiya alcudru cudurkoodu hadduu qarsoon yahay haddii cudurkoodu bulshada ama dadku aysan cudurdaarkooda wada ogeyn oo cudur yacni aan la ogeyn uu yahay waa inay qarsadaan jamaacada haddii kale waxaa imanaya in la tuhmaysto baliraw nimankan duhurka isku jamaacaysanaya jumcadiina masaajidda laga oogayo jamaacada duhurkana oogaya maxay yihiin ilaa in cudurdaarkoodu dadka wada og yihiin maahan haddii cudurdaarkooda dadka wada ogyihin inay xanuunsan yihiinaa la og yahay musaafiriin inay yihiin dadka dhanaa wada og markaas gooni waayo meel fagaarahii jumcada yacni duhurkooda ku jamacaysanaya laakiin cudurdaarkooda haddaan laga warqabin jamaacada way qarsanayaan jamaacada duhurka way qarsanayaan wa yukfuunahaa jamaacada duhurka way qarsanayaan dadka macduuriinta in khafiya alcudru cudurdaarkooda hadduu qarsoon yahay lianlaa yutahamuu si aan loo tuhmaysan biraqbati inay nacayaan can salaati alimaam aw iljumucati salaadda imaamka inay nacayaan ama jumcadaba inay ka tegeen oo ay nacayaan si aan loogu tuhmaysan amaa daahiru lcudri kalmar-a laakiin qofkii cudurdaarkiisa dadka dhan wada og yihiin sida haweenkii oo kale haweenka cudurdaarkooda waa macruuf inay haweenta waa loo jeeda fa yusanu lahu idhaaruhaa jamaacada waxaa loo sunneeyaa inuu muujiyo liintifaa'i tuhma maxaa yeele tuhmo ma imanayso haddii cudurdaarkiisa la ogyahay waman shaksi shaksigaasoo saxa duhruhu qofka duhurkiisuba ay ansaxday waa qaacido kullu man saxa duhruhu qof walboo duhurkuba ka ansaxayo saxad jumcatuhu jumcadiisuna waa ka ansaxay qaacido kuliyaahu sheekhu sameeyey oo ah waman saxa duhruhu wa kullu man saxa duhruhu qof walba oo duhurkiisu ansaxayo oo salaada duhurba ay ka ansaxayso saxad jumcatu jumcadiisuna way ka ansaxay jumcadiisuna waa ansaxay maxaa loola jeedaa ulajeedada waxaa weeye horta duhurku ma kaa ansaxa duhurkii hadduuba kaa ansaxayo meesha jumcada lagu tukanayo labada ragco haddaad tagtidna jumcadaadana waa saxiix ma dhehaysid aniga haweenaan ahay maadaama haween aan ahay jumcadu iguma waajibto jumcadii iguma waajibto oo haddaan meesha jumcada labada ragcad tukado jumcada igama ansaxayso ma dhehaysid haween haddaad tahay horta duhurku ma kaa ansixi lahaa hadda duhur tukato a jumcadana tuko waa kaa ansixi jumcadana tuko waa musaafir jumcadu aysan waajib ku ahayn wuxuu tegey meeshii nagu oogayay salaada jumcada labadii ragcuu tukaday waa ka ansaxday waa mariid waa iska xanuunsan yahay intuu iskallifay ayuu wuxuu tegey masaajidkii jumcaha labadii ragcoo jumcada wax ka tukaday waa ka ansaxday qof walboo duhurkuba ka ansaxay salaada jumcaduna way ka ansaxay waman shaksi shaksigaasoo wajabat jumcadu calayhi shaksiga dushiisa ay ku waajibtay qof shuruudii laga helay oo jumcadu ay waajib ku tahay laa yasixu ma ansaxayo ixraamuhu shaksigaas xirashadiisu ma ansaxayso biduhri duhur inuu xirto ma ansaxayso qabla salaami alimaami imaamkii jumcadaa loola jeedaa imaamka imaamka jumcada salaam noqoshadiisa ka hor inuu duhur xirto ma ansaxayso masaladan mas'alo muhima wey mas'alo muhim ah weeye oo dadka qaarkoodna aysan ku baraarugsaneyn masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye adiga haddii shuruuddii jumcada lagaa helay oo shuruuddii jumcada aada buuxisay oo jumcadu ay waajib sharciya kugu ahayd waxaad rabtaa duhur inaad tukato iyadoo jumca waajib kugu ahayd ayaad waxaad rabtaa duhur inaad tukato duhurkaas kaama ansaxayo ilaa markii jumcada laga baxay oo imaamku jumcada uu ka salaamo noqsaday maahan laakiin imaamkii oon jumcadii oon weli la tukan waktigii duhurkana la gaaray khudbadiyaa la akhrina khudbadiyaa maalan lagu jira masaajidii khudbadii akrinaya iyadoo jumcu kugu waajibto wax cudur daarana aadan lahayn dulmi aada uga tagtay jumcadii markaasaad duhur iska xiratay imaamkiina weli salaaddii jumcada maba gelin oo khudbadiiu ku dhex jiraa ama aqimkiyaa lagu dhex jiraa ama salaaddii waaba la dhex galay jumcada laakiin weli lama salaamo noqsan duhurkaagii ma ansaxay anna waajibaad ka tagtay oo dayacday biduuni cudrin waajibaad dayacday cudur daar la-aan waajibkiiaad haddana waxaad ka sii hormarisay salaad duhura iyadoo xaqaagu ahaa inaad jumcada tukato wax cudurdaara kuu kalifanaysan jiri marka masalo muhima weeyo haddiiba shuruuddii jumcada lagaa helay dulmi aada uga tegayso jumcada walba sugo inta laga salaamo noqsanayo si duhurkaaga u ansaxo si duhurkaaga u ansaxo walba sugo imaamku intuu ka salaamo noqsanayo haddii kale duhurkaagu maga ansaxay leanna dulmi aad samaysay jumcadii aad ka tagtay mar kale haddana jumcadii aad waxaad ka sii hormarisay duhurkaagii aad waxaad ka hor xiratay jumcadii ka hor inta imaamkiiba uusan salaamo noqsan ma ansaxayso waman shaksi shaksigaasoo wajabat calayhi jumcadu dushiisa ay ku waajibtay laa yasixu ixraamuhu shaksigaa xirashadiisu ma ansaxayso biduhri duhur inuu xirto ma ansaxayso qabla salaami alimaam imaamka salaam noqoshadiisa ka hor oo salaada jumcada intuusan ka salaamo noqsan ka hor inuu duhur xirto ma ansaxayso wayundabu waxaa la sunneeyaa liraaji qofka rajo kale zawaala cudrihi shaksigaa cudurdaarkiisa cudurdaarkaa zuulidiisa qofka rajo kale waxaa loo sunneeyaa taakhiiru duhri shaksigaa duhurkiisa duhurkaa dib u dhigistiisaa la sunneeya ila alya'si ilaa quusatiinada laga gaaro inuu duhurka dib u dhigo min aljumcatina uu ka quusanayo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkan waa qof macduura jumcaduba waajib kuma ahayd cudurdaaruu jumcadii uga haray waa qof xanuunsanayo kale qof xanuunsanayo kale laakiin wuxuu rajo ka leeyahay in xoogaa xanuunku uu ka fududaado oo salaaddii jumcada uu wax ka tukado uu rajo ka leeyahay haddiiba maanta oo jumcaa aada is leedahay xoogaa waad fudaydaad heli kartaa waxaa sunnaa duhurka dib u dhigo ilaa jumcadii laga baxayo imaamku ka salaamo noqsanayo jumcadii laga quusanayo duhurkii dib u dhig haddaad barajo ka leedaha maanta inaad xoogaa caafimaad ood fuudaato duhurka dib inaad u dhigato sunno wey laakiin waajibkuguma ah waajibkuguma ah waa sunno duhurka inaad dib u dhigato haddaad barajo ka leedahay wey in cudurdaarku kaa zuuri cudurdaarku kaa zuuri haddaad rajo ka leedahay duhurka haboobsiine sug ilaa jumcada aad ka quusanayso markaad jumcadii ka quusatid oo jumcadii laga baxay markaa kabacdi iska tuko faslu adaa kale faasil mid wax kala saaro fii baqiyati shuruudi اljumuca shuruudda jumcada baaqigeedii ayuu u fasalya shuruudo kale baaqiga liljumucati jumcada waxaa u sugnaaday shuruudun shuruuddaasoo zawaa'idu dheeraad ah waa shuruud ka dheeraada calaa shuruudi gayriha waa shuruud ay salaadaha kale aysan lahayn oo jumcada khaas ku ah shuruud salaadaha kale aysan lahayn oo jumcada khaas ku ah alawalu shardiga ugu horeeya wakti duhri waktiga duhurka waktiga duhurka lagama hormarin karo salaada jumcada mana laga gadaal marin karo salaadaha kale waxay leeyihiin waktulqada wakti la yidhaaho oo xataa hadday kaa tagaan lasoo qadeeyo tusaale ahaan salaadda casirka oo kale hadday kaa tagto oo gabalku uu dhaco markii gabalku uu dhaco kabacdeed iska soo qadayn karto laakiin jumcada haddii waktigii duhurku uu dhammaado war jumcadii labada ragco aan soo qadayno ma jirto ma jirto eedu qado male haddii ku dhaaftay xataa labadii ragco lama soo qadayno duhur ahaanaa la tukana salaadda waktigii duhurka hadduu dhammaado jumcadii duhuraa la tukanaa maahane qado jumco ma jirto sharciga ma qabo qado jumco la soo qaday alawelu waktiga ugu horeeya alawelu shardiga ugu horeeya shardiga ugu horeeya wakti duhur waktiga duhur bian taqaca kulluhaa jumcada kulligeed maca khudbatayha fiihi fii wakti duhri waa inay ku dhacaan lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu alayh wasalam rawaahu shaykhaan xadiiska itibaacana waxaa wariyey labada sheekh muslim iyo bukhaari ayaa wariyey maxaa yeelay jumcooyinka uu tukaday nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dhammaantood waxay ku dhaceen waktiga duhurka waktiga duhurkay ku dhaceen falaa tuqda aljumucatu haddii sidaa la yidhi falaa tuqda aljumucatu faadan waa sababiya falaa tu fabisababi daalika taas sababteed maadaama la yidhi wakti duhri wey fabisababi daalika laa tuqdaa lama qadeeyo aljumuca marba haddii la yidhi wakti duhri wey wakti duhri bisay ansaxda haddii la yidhi inta jumco lama qadeeyo jumco la qadeeyo ma jirto liannahu lam yunqal lama soo guurin zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo taabiciin lagama soo guurin qof jumco soo qadeeyey qof jumco soo qadeeyey lama soo guurin falow daaqa alwaktu waktiga jumcuhu hadduu cidhiiri noqdo oo labadii khudbo iyo laga gaari waayo oo wakhtigu cidhiiri noqdo oo wakhtigii duhurku tegayo axramuu jamaacadu waxay xidhanayaan biduhr haddii wakhtigii aan laga gaarin labadii khudbo iyo aan laga gaarin jumco ma xidhanayaane duhuray xidhanayaan leanna iyada lama qadeeyo laakiin duhurka waa la qadayn karaa duhuray xidhanayaan athaani shardiga labaad an tuqaama waa in la oogo jumcada fii khidbati beledin magaalada dhismaheeda dhismaha dhexdiisa waa in lagu oogo meesha magaaladu ay ka dhisan tahay xuduudda magaalada magaaladaa dhismaheeda waa in lagu oogo aw qaryatin ama tuulada dhismaheeda waa in lagu oogo jumcada shuruuddeeda waxaa ka mid a in lagu tukado laguna oogo magaalo ama tuulo dhismayaalkeeda dhexdeeda lagu oogo meel yacni mujtamaca dhan isugu iman karaan oo daahir ah oo muuqata in lagu oogo waa shar maxaa baxay dadku hadday yihiin dad heer guuraa ah oo wax dhismaaba aan lahayn ahlulkhiyaam dadka ahlulkhiyaamka la yidhaaho teendhooyinka iyo iska dhisanayo haddana iska guurayo yacni meel deegaan iyo dhismaba aan lahayn jumcadu kuma waajibto dhismo iyo deegaan midna aan lahayn jumcadu waajib kuma aha meeshu meel la degan yaho magaaloah ama qaryo dhismaheeda in lagu oogo shardigu athaaliثu shardiga saddexaad an laa yasbiqahaa jumcadaas waa inaysan ka hormarin walaa yuqaarinahaa jumcada uusan la xidhiirsan jumucatun jumco kale waa inaysan ka hormarin aysanna la xidhiirsan fii tilka taas waa inaysan uga hormarin oo aysan la xidhiirsan taasoo albaladi magaalada ilaa licusri اlijtimaaci kulanka culayskiisa maahan in meel lagu soo kulmo o lagu soo aruuro inay cuslaato ma aha shardiga saddexaad jumcada magaalada lagu tukanayo waa in jumco kale oo ka hormarta jamaaco kale oo iyaguna masaajid ku tukanaysa oo masaajid kale oo jamaacadii ugala hormaray waa inuusan jirin masaajid kale oo jumcadii kula xiriirsaday oo hal mar ay jumcadii ay isla wada xidhanayaan uusan noqon waa inaysan dhicin marka horumaridda iyo xiriirka waxaa laga fiirinaya waxaa wey waa takbiirta labada masjidoo jumcada lagu kala oogayo allaahu akbar kii la hormara labada masjid kaasaa jumcadiisu saxiix noqon haddiiba magaaladii ilaa daruura inay timaado ma ahan oo dadkii hal masjid inay ku soo wada aruuraan hadday cuslaato jumcadii dhowr masaajid baa lagu tukan karaa sida magaalada muqdisho oo kale magaalada muqdisho dadkii suurtagal ma aha heer muqdisho in la yidhaha hal masjid jumcada ha ku tukadaan halkaas masjid bis ayaa jumcadiisu ansixi in la yidhaha ma suurtogelayso waa meesha sheekhu uu ku leeyahay ilaa licusri اlijtimaaci kulanka culayskiisa dartii ma ahan haddii dadkii meel inay ku soo aruuraan oo hal masjid ay ku tukadaan ay cuslaato masaajid waa badan karaa kana hormari kara kana hormari kara way isla xiriirsan karaan dhib ma lahan taas laakiin waxaa la diidaya waxaa weeye magaaladii waa qaryo waa tuulo tuulo kale iska yar deegaanku iska yaryahay tuuladii mujtamaca iyo dadka degan hal masjidaa ku filan jumcadii inay ku soo aruuraan hal masjid iyadoo ku filan tahay qolaa fawdo masjid kale u dhisatay soomaali waa iska fawdo badan tahay tuulooyinkana waa ka dhacdaa inta badan qolaa fawdo masaajid kale uga dhinac dhisatay haddii labadaas masjid uun kii hormara oo jumcadiisa ay hormarto kaasaa ansaxay maadaama dadkan labada masjid kala dhistay hal masjid lagu aruurin karo oo hal masjid ay isugu iman karaan labadaa masjid oo jumcada fawdo lagu kala oogayo masjidkii hormara kaasaa jumcadiisu saxiix tahay kaasaa jumcadiisu saxiix tahay midka kalena jumcadiisu ma ansaxayso waa tuulo iska yar oo dadkii hal meel ay ku aruuri karaan masaajidiyaa fawda loo badiyey marka fawdaa loo badiyey masaajidda haddii fawdo loo dhisdhisay kii jumcadiisu hormarto kaasaa ansaxay mar walbana jumcadiisu الرaaبiع شhardiga aفraad aljamaacaةu jamaaco waa shardi jumcada qof keliyana kama ansaxayso qof keligiisa hadduu yidhaah salaad jumcaan laba ragcad tukana ma ansaxayso labana kama ansaxayso soddonna kama ansaxayso soddon iyo sagaalna kama ansaxayso jamaaco afartan afartan qof waa inay gaaraan wa shuruuduhaa jamaacada shuruuddeeda arbacuuna afartan waa inay gaarayaan dadka jumcadu ay ka ansaxayso liannahu nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi jumcooyinka uu tukanayey dhammaantood lama soo guurin afartan wax ka yar inuu salaad jumcaha nabigu tujiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi weli lama sheegin marka salaadaha jumcada nebigu sala allahu calayh wasalam uu dadka tujin jiray kulli waxay ahaayeen afartan iyo wixii ka sii badan oo nebigu sala allahu calayh wasalam jamaacadiisa ay ahaan jirtay oo jumcada musliman xaal uu yahay kullun minhum mid walboo afartanka ka mid a waa inuu muslim noqdo dakaran xaaluu yahay rag afartankaas waa in mid walba uu rag yahay mukalafan xaaluu yahay kullun minhum mid walboo afartan ka mida waa inuu mukalaf yahay qaangaar caqli leh xuran xaaluu yahay kullun minhum mid walboo afartan ka mida waa inuu xor yahay mutawadinan xaaluu yahay mid wadanka degan kullun minhum mid walba waa inuu magaalada jumcada lagu tukanayo waa inuu degan yahay laa yadcanu waa inuusan guuraynin ilaa lixaajatin liajli xaaja dan inay u timaado maana inaysan magaalada uusan ka baxayn uusan ka guurayn ganacsi iyo maruu ziyaaro aadayo iyo waxyaalaha maahan inuu uga tegayo mooye waa qof magaaladii deegaan rasmiya magaaladii kule waa inuu yahay qofka afartanka lagu tirinayo haddii marka la leeyahay mutawadinan waa inuu wadanka degan yahay wadanka degan yahay marka ulajeedada laga leeyahay ma aha ulajeedadu inuu guri milkigiisa degan yahay shardi ma aha inuu magaalada degan yahay ulajeedada waxaa weeye waa qofaan magaaladii ka socan ilaa xaaje inay timaado dan inay ka yeesho magaalada uga baxay mooyee waa qofaan dhehaynin alla ilaahe sanadka soo socda waa guurah waa ka laabana magaalada qofaan dhehaynin magaalada iska joogo walow guri ijaarab ha ku jiro hadduu doono inuu guri milkigiisa degan yahay waxba shardi maaha guri ijaarah guddiko hadduu doono dad ha la deganaado hadduu doono guryo caariya guryo ijaara wuxuu doono ha deganaado marba hadduusan magaaladii ka socan jumcadu waxay ku tahay afartankii ayaa laga tirinaa waajiba fain naqasuu hadday nusqaamaan fi salaati salaaddii dhexdeedii iyadoo lagu jiro afartankii waa nusqaamin hal qofaa isaga baxay salaaddii ama labaa ka baxday saarad jumcadii waxay noqoneen duhran waa in duhur la tukado marka afar rago afar rago waa in la tukado haddii salaaddii iyadoo lagu jiro afartan bis ay ahaayeen afartankiiyaa kalaa nusqaamay hal qofaa ka baxay labaa ka baxday saddexaa ka baxday waa in duhur la tukaday noqonay duhur in la tukado fain naqasuu haddii ay nusqaamaan oo waxay ku nusqaamayaan waxaa weeye salaaddii iyadoo lagu jiro shardi ma aha khudbadiina waa la mid khudbadii asagoo khadiibku akhrinayo qolaa iska baxday afartankii hal qofoo ka mid a ama laba ama saddexa baxday ilaa khudbada maxaa shuruuddeeda ka mid inay afartan dhegeystaan afartan in dhegeystaan khudbadii ka tageen haddii khudbadii aysan afartan qof dhegeysan duhuraa la tukana iyada salaaddii dhexdeedii haddii afartankii ku nusqaamaanna duhuraa la tukana khudbadii dhexdeeda haddii afartan ku nusqaamaanna duhuraa la tukana labada sala isku yii wayajuusu waxaa bannaan kownu imaamihaa imaami iljumuca imaamka jumcada ahaanshadeedaa bannaan cabdan addoon inuu noqdo salaaddii jumcada imaamkeeda qof addoona naga bixi waa la dhihi karaa aw musaafiran ama musaafir inuu noqdo salaada jumcada imaamkeedu way bannaan tahay aw sabiyan ama siqiir inuu noqdo salaada jumcada imaamkeedu way bannaan tahay in zaada laakiin waxaa shardiga imaamku hadduu ka ziyaado cala alarbaciin afartankii hadduusan ku jirin ilaa afartanka maxaa shardi a qofka ku jira waa inuu xor yahay waa inuu muqiim yahay waa inuu qaangaar yahay haddii marka afartankii jamaacada kale afartan ay dhan yihiin imaamku wuxuu doona ha noqdo saqiir ha noqdo addoon ha noqdo qof musaafiroon meesha deganay ha noqdo wuxuu doona ha noqdo laakiin haddii jamaacadii soddon iyo sagaal yihiin kii afartanaad imaamka uu yahay ma laga dhigi karaa addoon imaamka iyagii soddon iyo sagaal wey dadkii jamaacadii imaamkaa ku afartan ahaa imaamkii addoon lagama dhigi karo saqiirna lagama dhigi karo waa inuu oofsado shuruud yani inciqaad iljumuca shuruuddii jumcadu ay ku guntanmaysa dadka arbaciinta shuruuddeed waa inuu oofsado marka laakiin masalada waxaa laga hadlaya waxa wey waa qofkan imaamka addoonka noqonayo saqiirka noqonayo musaafirka noqonayo waa afartankii kama xisaabna ayaa loola jeeda alkhaamisu shardiga shanaad khudbataani laba khudbo in la akriyo shardi labadaas khudbo qabla salaati salaada ka hor ah salaada ka hor in laba khudbo la akriyo shardiga wa furuuduhumaa labada khudbo waajibaadkeedu khamsatun shan labada khudbana waxay iska leeyihiin shuruud shana alxamdulilaahi ilaahay mahadcelintiisa tacaala ku dhahay waa in khadiibku kow ilaahay xamdigiisa waa inuu ku bilaabo xamdiga ilaahay inuu ku bilaabo marka xamdigaas yacni iyo wixii laga ishtiqaaqsado ayaa loola jeeda axmedullaaha ha ka cabiro ama ana xaamidun lilaahi ha yidhaaho ama ha yidhaaho axmadu lilaahi ha yidhaho ama alxamdu lilah ha yidhaho waxaa shardiga un maadada waa shardi maadat اlxamdi maadat اlxamdi mar walbaba waa shardi hadduu xamdiga ku bedelo shukri yidhaho ashkuru llaha khudbadii ma ansaxayso maadada xamdiga waa shardi ama ismulfaacil ha ka cabiro ama ficil maadi ha ka cabiro ama mudaaric ha ka cabiro maadadii ha kala bedbedelo hadduu rabo lakin lafdiga shukri maya xamdigii wuxuu ku bedelay lafdu shukri ma ansaxay maadada xamdiga waa inuu ilaaliyo khadiibka xamdiga inuu ilaaliyo xamdullaahi ilaahay mahadcelintiisa waa in ilaahay subxaanahu watacaala ninka khudbada akrinaya ilahay waa inuu mahad celiyo wasalaatu ku salinu calaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay lagu saliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo shardiga khadiibka nabiga salligiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa inuu la yimaado allahuma salli calaa muxamedin waa inuu yidhaa ama allahuma salli calaa axmed اللهم صل على الرسول على النبي على الحاشر اللهم صل على الماحي على العاقب على البشير النذير waxyaalo uun magacyadii nabigeena salى الlahu عalيه wasalam magac ka mida waa inuu la yimaado laakiin damiirka kuma filla damiir kuma ansaxay maala nabiga salى الlahu عalayه wasalam ayuu markii hore hore usoo sheegay maala wuxuu ku iftitaaxay وأشhadu an laa ilaha ilا الlah وأشhهd أنa محamdا رasuul الlah ayuu soo yihi markaasuu yihi اللaهuma صل عalayhi nabiga magaciisa ma sheegin salى الlaه عليه wasaلم markuu saliga la imanayo nabiga magaciisa ma sheegine اللaهuma صل عalayhi uu yihi damiir u celi meeshii laga rabay inuu yidhaho اللaهuma صل عalى سaيidina محamed ama اللaهuma صل عalى الرasuul اللaهuma صل عalى النabiي المصطفى midna ma dhihin ee wuxuu yihi اللaهuma صل عalayhi damiirkaas ma ansaxay waa inuu sheego magacyada nabiga salى اllahu عalayه wasalam magac ka mida inuu sheego shardi wاlwasiyatu dardaaran weeye bitaqwa alla kacabsiga waa inuu khadiibku dadka kala dardaarmo lafdu اlwasiya iyo maadat اlwasiyana shardi ma aha uusiikum inuu yihaaho shardi ma aha wax un dardaaran tusinaya maala waxaa ka mid a adiicu اllaha warasuulah ilahay rasuulkiisa adeeca oo kale inuu yihaaho itaqu اllaha oo kale ilahay ka cabsada oo kale ee uusiikum lafdigaas waxba shardi maa waxyaalo tusinaya alla ka cabsiga inuu la yimaado watajibu haadihi tan waajib wey taasoo ahalaaثatu saddexda ah fi lkhudbatayn saddexdaani labada khudbaba waa waajib waa xamdiga iyo saliga nabiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo alwasiyaةu bitaqwa alla ka cabsi inuu dardaarmo saddexdaas labada khudbaba waajib waraabicu shardiga afraad qiraa'atu aayati aayad akrinteedii wey aayaddaasoo mufhimatin ee macno fahamsiinaysa fii ixdaahumaa ixdaa alkhudbatayn labada khudbo mid ka mida waa inuu aayad macno fahamsiinaysa waa inuu khadiibku ku akriyo aayatin mufhima maxaa loola jeedaa aayad macno fahamsiinaysa yacni waxaa loola jeedaa aayadaha uu akrinayo khadiibka waa in aayado wax lagala dhex bixi kara ay yihiin sawaaءun kaanat fi اlwacdi aw اlwaciid aw ilwasiyati bitaqwa aayado alla kacabsiga dadka ku boorinaya ha noqdeen aayado naarta ka sheekaynaya ha noqdeen aayado jannada ka sheekaynaya ha noqdeen aayado uun macno lagala dhex bixi karo waa inay noqdaan maxaa la diidayaa inuu akhriyo uma nadara qaala tacaala uma nadara waa ka gud ilah wuxu uhi uma nadara uma nadaruu ka dhigay wacdigii aayaddii dhamay dee uma nadara dadka mustamiciinta ah ama ma'muumiinta ah ee khudbada dhegaysanaya maxay ka fahmi karaan uma nadar haddaad tiri maxay ka fahmi karaan laakiin aayad haddaad usoo qaadatid alla kacabsiga dadka ku boorinaysa markaas weye markaasa yani noqone aayad macaani leh alkhaamisu shardiga shanaad adducaau ducaa wey lilmu'miniina mu'miniinta waa in loo duceeyo fi اthaaniya fi اlkhudbati الthaaniya khudbada labaad waa in mu'miniinta loogu duceeyo waa shardiga wa shuruuduhumaa shuruudi kullin minhumaa mid walba oo labadooda ka mida shuruuddoodii waa shuruudu اlkhudbatayn labada khudba shuruuddoodii alqiyaamu istaagu liman ruuxna uu istaago ruuxaasoo qadara awood u leh khadiibka hadduu awood u leeyahay waa inuu istaag ku akhriyo labada khudbaba inuu istaag ku akhriyo lilitibaac waxaa lagu raacay nabigeena sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam istaaguu ku akhriyi jiray khudbooyinka ilaa inuu khadiibku dee qof hadduu curyaan yahay curyaan hadduu yahay dee fadhi markaas uu ku akhrin karaa fadhi wuu ku akhrin karaa salaadihiiba fadhigii ku tukanayo qofka hadduu curyaan iska yahay wa kownuhumaa labada khudbo ahaanshadooda weeye biاlluqati alcarabiya luqa alcarabiya in lagu akhriyo waa shard haddii labadii khudbo soomaali lagu akhriyo soomaali haddii lagu akhriyo ama ingilish lagu akhriyo ama afjayne lagu akhriyo ma ansaxaya lannu nabigu weligiis kuma akhrin luqo kale sala allahu calayhi wasalam luqa alcarabiya unbuu nabigu ku akhriyi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi khudbooyinka iyadoo la ogsoon yahay dadka khudbada dhegaysanaya inay ku jireen dadaan carabiga garanayn oo waddamo kale ka soo islaamay dhulkan xabashada ka yimid qaarkood waxay ka soo islaameen dhulkan faris eeraan ayaa loola jeedaa farisiyiinta dhulka eeranay ka yimaadeen qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca yani waddamadan yurub ay ka yimaadeen sida suhayb ibnu sinaan arruumi saxaabiga suhayb ibnu sinaan arruumi mar danbuu luqada bartay lakiin markiisii hore dhulkaas reer yurub uu ka yimid salmaan ulfarisi dhulka eeraan uu ka yimid isaguna bilaal ulxabashi dhulalkan xabashadu isaguna ka yimid dad badan oo dhulalka caalamka kale ka yimid oo luqadii carabiga aan garanayn ayaa joogay xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam maca daalika khudbada nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku akhriyi jiray luqa alcarabiya luqa alcarabiya waa tawqiifi cibaadadu tawqiifu cibaadadu waa tawqiifiyo mar walbaba nabigaa lagu raacay sala allahu calayh wasalam laakiin waayahan waxyaalaha soo batay waxaa wey masaajidda qaar in af soomaali khudbadii lagu akhrinayo af soomaali in lagu akhrinayo jumcadaas ma ansaxayso wax ansaxaya ma ahan leannahu waa wax aan laga soo guurin nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu marba hadday cibaado yihiin cibaadada waa inay tawqiifiyan oo nabiga lagu raaco sala allahu alayh wasalam wakadalika waxaan la soo guurin alkhulafaa uraashiduun dowladihii afarta ahaa ee nabiga ka dambeeyey sala allahu alayh wasalam khulafaa uraashidiin dowladdii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali afartii dowladooda waaweynaa midna laguma akhriyi jirin yacni af kale luqa alcarabiya bas khulafaa uraashidiin iyaguna luqa alcarabiya ay ku akhriyi jireen marka waxaa weeye waxaa baldooni gaaladii haddayba waxay la dagaalamayaan luqadii carabiga haddii marka luqada carabiga dagaalkeedii masaajidda aan ka bilowno maxay noqonay gaaladii maanta waxay la dagaalamayaan luqadii carabiga dadkii o dhan waxaa leeyahy ingilish ha la wada barto haddii dadkii masaajidka joogay iyaguna carabigii ay ka tagaan ay yidhaahaan soomaali ha lagu akhriyo khudbadii maxay noqoneen waa xusuununaa muhadadatun min daakhiliha dhufayskii guduhu guduhu dagaalkii ka bilowday gaaladiiaa laga baqay luqa alcarabiya la dagaalamaysa oo dadkii ingiriish iyo yani intay yani siyaasadooda iyo dhaqaalahooda ku caburiyaan dhahayeen luqa alcarabiya ha laga tago wadaadadii masaajidda joogay hadday iyaguna dagaal ku hayaan luqa alcarabiya luqa alcarabiya hadday dagaal ku hayaan waxay noqonaya xusuununaa muhadadatun min daakhiliha dhufayska gudihiisu dagaal nooga bilowday marka masaajidii gudaheedii in dagaal laga bilaabo luqa alcarabiya lala dagaalamo layihaha dadkii soomaaliya aan u akhrino ingilish khudbadii aan ku akhrino noqonay yani dadkii dagaalkii gaalada oo gudaha ka bilowday gudaha masaajidda ka bilowday marka khatarteeda ila waxaa la doonaya qofka luqa alcarabiya dadka in lagu akriyo khudbada si ay u bartaan haybadna loogu yeero luqa alcarabiya luqa alcarabiyana si haybad iyo magac iyo maamuus ay u yeelato waa in dadka luqa alcarabiya loogu akriyo wa kownuhumaa ahaanshadooda way bilcarabiya luqa alcarabiya waa inay wa bacda azawaal wa kownuhumaa labada khudbo ahaanshadooda way bacda azawaal waa inay noqdaan labada khudbo lama akrin karo qabla zawaal waktigii oon la gaarin waktigii duhurka oon la gaarin lama akri karo labada khudbo waa in bacda zawaal la akriyo waاljuluusu fadhi wey baynahumaa bayna alkhudbatayn labada khudbo inta u dhexaysa waa in la fariisto biduma'niinati maca duma'niina xasilooni micigeeda waa in lagu fariisto khadiibku markuu khudbada hore dhammeeyo khudbadii labaadna aan la gaarin wax yar waa inuu fadhiyo wax yar waa inuu fadhiyo ku xasilo wa ismaacu lcadadi tiro maqashiinteedu cadad tiro waa in la maqashiiyo khudbada aladii cadadkaasoo tancaqidu khudbadu ay ku ansaxaysay bihi bilcadad cadadkii khudbadu ay ku guntanmaysay ku ansaxaysay waa in la maqashiyo cadadku muxuu aha arbaciin afartan raga qaangaar ah oo mustawdiniin ah afartankaas waa inay maqlayaan khudbada walwilaayu xiriirin wey baynahumaa bayna alkhudbatayn bayna kalimaatihimaa ereyada labada khudbo waa in la xiriiriyo hadduu khadiibku iska yidhaaho axmadullaah wa ashkuruhu intuu yidhaaho iska aamuso haddana muddo dheer kabacdi uu yidhaaho sala allahuma wasalama wabaaraka calaa sayidina maxamed wakti dheer u dhexaysiiyo ma ansaxayso khudbada waa in kelimaadka khudbada in la xiriiriyo wa baynahumaa labada khudbo iyo wa bayna salaatina waa in la xiriiriyo labada khudbo markay dhammaadaan salaadiina waa in hore laga galo oo wakti dheer uusan u dhexaynin wa dahaarat alxadahayn labada xadadka daahir noqoshadoodu qofka khudbada akhrinaya khadiibka waa in labada xadadba uu daahirka yahay xadadka yar iyo midka weyn waa inuusan janaabo qabin waa inuusan weyse la-aan ahayn inuu dahaaro kaamila waa inuu qabo wa dahaaratu nijaasati nijaasa ka daahir noqoshadeedii wey khadiibka dharkiisa iyo makaankuu ku taagan yahay kulli waa in nijaase ay daahirka yihiin wasatru is-asturidii wey khadiibka khudbada akrinaya waa inuu cawrada asturto khadiib cawradiisii ay bannaanka taallo khudbadiisii maba ansaxayso faslun adaakani faasilu madax kala saaro fii bacdi sunani اlkhudbati wuxuu u fasal yahay sunnooyinka khudbada qaybo ka mida iyo wa salaati اljumucati salaada jumcada sunnooyinkeedii qaybo ka mida shuruudihii iyo arkaantii sheekhuu noo soo sheegay waxyaalo sunnooyina oo khudbada loo sunnaynayo ayuu sheekhu halkan ka geli tusanu khudbada waxaa la sunneeyaa calaa mimbar mimbar dushiis in lagu akriyo sunno wey meel mimbaroo lagu talagalay oo masaajidka loo dhisay oo khadiibku istaago waa sunna in loo sameeyo oo intuu maaragta sida caadiga ma'muumiinta meesha ay fadhiyaan meesha dhulkaa ma'muumiintu ay fadhiyaan waa inuusan ku akrin meel xoogaa ka sarraysa oo mimbar waa inuu ku istaago khadiibku fa in lam yatayasar hadduusan fududaan mimbarkii facalaa shayin shay dushiisa waa inuu ku akriyo shaygaasoo murtaficin ee xoogaa sarreeya haddii mimbar loogu talagalay uusan fududayn uusan masjidku lahayn walba xoogaa meel sare meel sare waa inuu ku istaago khadiibku wa an yusallima khadiibku waa inuu dadka salaamo cinda dukhuulihi soo geliddiisa agtiisa markuu masjidka soo gelayo oo albaabka uu ka soo gelayo assalaamu calaykum waa inuu yidhahdo markuu soo gelayo khadiibka khudbada akhrina wa duluucihi wa cinda duluucihi koriddiisa agtiisa markuu mimbarka uu fuulayo mimbarka markuu fuulo assalaamu calaykum aynu yidhi markuu mimbarka sii fuulayo mimbarka markuu sii fuulayo dadka safka hore oo mimbarka ka agdhow ayaa salaamtaasi ku dhacaysa wa idaa wakhtigiina waa inuu salaamo aqbala uu soo qaabilo calayhim cala aljamaaca jamaacada masjidka markuu weji weji usoo qaabilana assalaamu calaykum saddex goor wey markuu soo gelayay markuu mimbarka sii fuulayay markuu soo jeesto saddexdaas goor waa inuu salaam la yimaado khadiibku wa an yajlisa waa inuu fadhiisto khadiibku xaalat alaadaan xaaladda aadaanku socdo waa fadhiisana aadaanku markuu dhammaado ka bacdi u istaago wa an yuqbila calayhim dadka waa inuu ku soo jeesto u soo qaabilo khudbada markuu akhrinayo inuu dhabarka dadka xijiyo ma ah dhabarka hadduu dadka xijiyo ma gidaarku u akhrin khudbadii marka dadkan wuxuu sheegayo dadka wuxuu sheegi laha waa inuu kusoo jeesto dadka inuu kusoo jeesto wa an takuuna khudbadu waa inay ahaato baliiqatan khudbo xeel dheer khudbad macaani dheer ka hadlaysa meel dheer taabanaysa waa inay noqoto mafhuumatan khudba la fahmi karo waadixat almacaani macaanideeda iska cad yihiin waa inay noqoto khudba rakiig ahoo hal xaraf aan laga fahmi karin inuu soo diyaariyo ma aha ninkii oo kale oo yani ninaa dad la hadlayay markaasu wuxuu yidhi maa lakum wuxuu yidhi alxamdu lilah maa lakum takaka'tum calay katakaku'ikum calaa dii jinnatin infra- infaraquu calay waa hal lafdi waxaan laga fahmaya waana carabi dhammaantiis saas oo kale inu khudbad u akriyo maa lakum bismi illaah naxmaduhu wanastaciinuh maa lakum takaka'tum calay katakaku'ikum calaa dii jinna ifranqacuu canii haddii khudba noocaas oo kale hadduu akriyo waxaa weeye wax laga fahmayo hal qof oo fahmaysa wuxuu ku hadlayo ma laha hadda ka horaa nin saas intuu ku khudbeeyo oo hadalkaa akhriyey a mid jamaacada ka mida wuxuu yidhi innahu nazala calayhi jinnun hindiyun u khadiifka jinni hindiyaa kusoo degay buu yidhi walba jinniga luqa alcarabiya hadduu yaqaano carabiga u akhri lahaayo jinni luqatulhindi ku hadlayo jinni luqatulhindi ku hadlayo kusoo degay de luqatulhindina ma waa luqa alcarabiya laakiin erayo wuxuu soo doortay erayo rakiibuu soo doortay marka wuxuu yidhi jinni hindiyaa kusoo degu yidhi khadiifkii marka waa inay noqoto khulbo oo baliiq ah oo mafhuum ah la fahmayo waadixat almacaani macaanideedu iska cad yihiin dadweynuhu ay fahmi karaan qasiiratan khudbo gaabanna waa inay noqoto khudbada inuu dadka ku dheerayo lagu caajiso oo wacdigii nuxurkiisi uu ka baabi'iyo lama rabo khadiibku wa an yactamida khadiibku waa inuu cuskado calaa naxwi casan ul wax la mida biyasaarihi gacantiisa waa inuu ku cuskado sunnooyinka waxay ka mid tahay xilliyadan dambe la dayacay sunnadan hadda sheekhu inoo sheegayo khadiibka markuu khudbada akhrinayo meeshan gacanta bidixda ah waa inay ul iyo wax la mida oo inta ku haysto waagii hore waa jiri jirtay sunooyinkaas laakiin waayahan waa la dayacay waa la dayacay xadiis waxaa ku soo arooray abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey oo nabiga sala allahu alayh wasalam markuu khudbo akhrinayo seef ama ul ama wax la mida ayuu gacanta bidixda ah uu ku qabsan jiray nabiga sala allahu alayh wasalam marka ushaas sunnadu wa yumnaahu midigtiisana waa inuu ku cuskado bilmimbari mimbarka midigtana mimbarkuu saa u saari bidixdana waa inuu ku haysto ushaas inuu ku haysto ushaas marka xigmadeeda waxaa wey ana diina irtafaca wa qaama bisilaax diinta inuu nabigu ku faafiyey hubkaas nabigana sala allahu alayh wasalam jihaadka jihaadka inuu nabigu sala allahu alayh wasalam wasaa'ilka uu diinta ku faafiyey inay ka mid tahay hubkaas aahaartii hore iyo raadadkii hore oo diintu ay ku faaftay ayaa dadka la tusay wayubaadira waa inuu u soo degdego khadiibku markuu khudbada dhameeyo binusuuli soo degidda meesha inuu iska daaho iska taagnaado maaha khudbada hadduu dhameeyo ha soo dego mimbarka mimbarka ha ka soo dego leannahu salaadii iyo waxaa la rabaa khudbadii in la xiriiriyo in la xiriiriyo wayukrahu waxaa la nacaa iltifaatuhu khadiibka milmilicsigiisa maanta inuu dadka saa u milmilicsanayo u firfiirinayo karaahiye wey waa inuu dadka si mustawo degan waa inuu u wacdiyo laakiin maanta o dhan marba saan yidhah marba saan yidhah karaahiyo waalishaaratu ishaaradiina waa la nacaa biyadihi gacantiisii inuu ku ishaaro khadiibku markuu khudbada akhrinayo gacantii inuu saan ku ishaaro karaahiyo ilaa laakiin sheekhan ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa la yidhaaho aliicaab aliicaab kitaab la yidhaho ibnu xajar alhaytami uu leeyahay wuxuu leeyahay ishaarada khadiibka haddii uu ula jeedo maslaxatu lkhudba khudbada maslaxadeeda maalan wuxuu soo hadal qaaday waxyaalo u baahan in la ishaaro sida nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi oo kale ana wakaafiru lyatiimi ka haatayni fi ljanna markuu xadiiskaa nabigu khudbada ku akrinaya labada faroodoo kor u taagay ana wakaafiru lyatiim aniga iyo agoonka qofkii kafaalo qaada ka haatayni labadaasoo kalean ku noqonaynaa fi ljanna wa ashaara bisabaabati walatii taliha farta sabaabada iyo midda ku xigtuu ishaaray nabigu sala allahu alayh wasalam axaadiis noocaasa hadday khudbadiisa soo gasho oo u baahan ishaaro sida nebiguba uu ishaaray sala allahu alayh wasalam waa ishaari laakiin maxaa la diiday wax iltifaad iyo ishaaro oo bilaa macno ah wax xadiisoo tusinayana aysan jirin inuu gacmihii iska taagtaago taasaa la diiday amaa haddii ay jirto sida xadiiska nabiga salى اllahu alayه wasalam kahaatayni biاljanna oo uu ishaaroo kale ay bannaantaha markaa waa ishaari karaa wadaqu daraji اlmimbari mimbarka jaranjarooyinkiisa jaranjarooyinka garaaciddiisaa la nacaa karaahiyow jaranjarooyinka mimbarka inuu lugaha ku dhufdhufto ku garaaco yacni qofku waa inuu degan yahay khadiibka khadiibka waa inuu haadi yahay qof degan qof degan waa inuu yahay huduu uu ka mudo wayaqra-u khadiibku waa akriyaa fi ragcati اlأuulaa ragcada hore waa imaamkii imaamkii ragcada hore wuxuu ku akriyaa aljumuca suurat اljumuca suurat اljumuca inuu ragcada hore ku akriyo ayaa sunno ah wa fi اthaaniyati wa fi اragcati اthaaniya ragcada labaadna wuxuu ku akriyaa almunaafiqiin suurat almunaafiqiin ragcada labaadna waxaa sunnaa inuu ku akriyo suurat almunaafiqiin aw amase yaqra'u fi اluulaa fi اragcati اluulaa ama ragcada hore wuxuu ku akrinaa sabix isma rabbika alaclaa ama suuraddaa sabix isma rabbika alaclaa uu ku akrinaa ragcada hore wa fi اthaaniyati wa fi اragcati اthaaniya ragcada labaadna wuxuu ku akrinaa alghaashiya suurat alghaashiya ayuu ragcada labaad ku akrin jahran jaahiran xaal uu yahay isagoo faatixadii iyo suuradda ka dambaysa kulli isagoo la jahraya imaamkii allah subxaana